saakii abaaro markay ahayd kow iyo tobankii iyo shan daqiiqo waa xilligii salaada subax laga soo baxay ayaa hubiyaal dhabarkooda aada u maqala weliba guri adiga ii dhow ku dhawaad saddex boos ii xiga ayuu hoogihii koowaad dawaqiisii xooganaa aan maqlay usoo dhacay gurigaasi waxaa degnayd waa hooyo iyo gabadheedii hooyadii ayaa ku geeriyootay meeshaasi oo hoogihii uu ku dhacay qolka weliba si gaar ah ayada ay jiiftay oo weliba xilligii salaada subax ee salaada subax ay ku tukatay oo weliba sijaayadii ay ku fadhiday intaasna istiqaaro ay haysay oo tasbiixsanaysay meeshaasay ku rugbaxdeen marka ma hubiyaha keligeed ayuu waxyeeleeyey wallahi jamaalow guriga horta keligeed ma joogin waxaa la joogay gabar ayada ay dhashay iyo dad kale ayaa la joogay gurigu guri fillo ahaa qolka ayada guurida maamadu ay udegan tahay ayuu hoobiyaha marka hore uu kusoo dhacay guriga wuxuu iska ahaa guri dhagax ah guri jiidada muusan ahayn saameyntiisa garbiyihiisa dhagaxu ahaa waxyeelo kale oo qof kale uu waxyeelo u gaarsiiyey maba jirto hooyadaas keliya ayaa sirarkii ku dhacay qaybo fara badan oo jirkeeda ka mid ah ilaahi ha u naxariisteen marka xaaladdu sidee bay noqotay marka xilligaasi dadka ay qaarna jiifeen qaarna ay markaasi salaada tukanayeen in madaafiic ay kusoo dhacaan agaarka adna aada goobta ka agdhaweyd bal sharaxaad guud ka bixi wallahi jamaalow xaaladaasi waa xaalad aada u cakiran oo dee aada dareemaysid xilli salaadii subax laga soo baxay dadkii qaar ay hurdayaan misena hoobiyaal ay soo dhacayaan waxaad dareemaysaa argagax xoogan ayaa ku abuurmaayo shaksi waliba aniga shaksiyan argagax gooniya ayaa igu abuurmay oo ahayd sababtoo ah meesha hoobiyaha kusoo dhacay wax yar ayuu ii jiray aan ku qiyaasaayo ilaa iyo soddon tilaabo ku dhawaada marka waana dareemaysaa degmada hadda aan deganahay aniga shaksiyan waa degmo aad maxaa la yidhaha guryaheedu uu isaga badan yahay filooyin inkastoo waayahan dambe dabaqyo fara badan laga dhisay marka culeyska intaas la-eg aniga shaksiyan xataa waxaan dareemay in ilmihii xataa aan la ordo aan dabaq inaan geeyo aan ku sigtay balse dhibaatada markay dhacday gargaarkii dadkii koowaadi u orday oo guriga galaan ka mid ahaa
waa tahay allahu naxariiste maamada dhimatay ma ahayd qof aad garanaysay haddii aad garanaysay se maxaad nooga sheegi karaysaa ma qoys noocee bay ahaayeen wallahi jamaalow maamadu waa waa guriga inkastoo ay derisku ay aad noogu cusbeyd oo xiliyo dambe adiga muddo ku dhawaad laba sanay nala degnayd waa qof iska afgaaban isana ahludiin ah gurigeeda inta badan waxa waa dhaqdhaqaaq xoogan muusan lahayn hal gabar oo madi ah ayay dhashay oo gabadhii ayaa la la joogtay gabadhaasi marka wallahi waxaan hadda aan ku intifaaleeya ma aqaanin laakiin waa qof iska afgaaban deriskuna ay aad ay u qadariyaan oo waad dareemaysaa waxa waaye degmooyinka qaarkood isdhexgal ayay muujiyaan laakiin ayadu way ka duwaneed waa qof iska afgaaban inta badan ahludiin iska ah masaajidada deriska nala ah xataa sometimes mararka qaar geen jirtay wixii tabarucaada markaasi ayada xaggeeda ah waayahay marka gabadha ay dhashay guri mee la joogtay ayaduse hadda xaaladeedu haddaad ka warqabtaan waa sidee maamaduse da ahaan intee baad ku qiyaasaysaa
maamadu horta da ahaan anigu waxaan ku qiyaasayaa lixdan iyo shan ilaa iyo toddobaatan qiyaas ahaanteeda gabadhu ay dhashayna waa gabadh guriga ayuu rasulkeeda lagu qabay oo marwe ah de dabcan waa dareemaysaa waxa waaye waalidkaaga oo hortaadu ku nafay oo dabdisooga ku dhacay ilaa iyo hadda intan dugtii dugay marka alxamdulillah waa qadar ilaahay